tababarkan waliba intuusa dareere loonku doodi doona ilaalinta xuquuqda aadanaha gaar ahaan owlaada walina ku qiib galahayo culammada magaalada baydhabo siyo fikradoosha yoon ku dhiibadaan wala diinta islaamka iyo kuqab in la dhowro xuquuqda owlaada tababarkan waliba ha qaban qaabaday wasaaradda hanraabta iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed oo muddooyinkan kadambey wadin dadaalo sharcilanka sameeyo xuquuqda aadanaha gaar ahaan hanraabta iyo dadka baahiya gaarka qaba iyo owlaada iyadoo laka talageliyo bulshada qeybasha shalgadirsana wasiirka wasaaradda hanraabta iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed marwo nasre aweyd sheekh ayaa kulanka ku hadalay walina ayaa faahfaahin ku biday muhiimada tababarkan lanqowade alxamdulilaah rabialcaalamiin ilaah baa mahad leh oo halkaan isku keenkeenay waxa aan halkaan isugu imaanayna waxa ay tahay sida boorka noogu xusan baa ujeedaan wadahadalka culimo awdiinka xuquuqda aadanaha ayaan rabnaa inaan ka wada hadalno runtii waxaa farxad weyn ah in bulshadan ama waxa aan ka wada hadlayna ay yihiin wax bulshadeenna ee reer koonfur galbeed waxtar u leh idinkana waxaan idin arkaa inaad tihiin dad diyaar u ah in ay bulshada horumarkeeda ka shaqeeyaan waayo qofka haddii la waco uu kusoo ajiibo micnaheeda waxaa waaye wuxuu u diyaarsan yahay in horumarka bulshada ayuu diyaar u yahay waan idinkaga mahad celinaya taas waan idinku ammaanayaa culimo awdiinka runtii aad iyo aad aan u ammaanayaa waayo waxaad tihiin lafdhabarka bulshada bulshada dadka ay wax ka maqasho wax ka dhagaysato horumarka ama u siyaadin kara waa idinka waxaa la rabo in ay bulshadan horumar gaasisana waa culimo awdiinka soomaali waxay tiraahdaa khayl markay yeerto meesha u dambee loo carara xagee waa waa masaajidka marka culimo awdiinka maanta waxaan halkaa u fadhinaa iyo inta maalmood aan wada joogi doonaba insha allah waxaan rabnaa inaan wax badan arrimaha xuquuqda aadanaha aan aad iyo aad xooga u saarno baryahan dambe waa ujeedaan waxaa soo batay tacadiiga aad iyo aad u batay tacdiyadii xadkii loogu talagala xadkii ay ahaayeen ee xuquuqda biniaadanka way ka baxeen waxay gaareen xad heer ah in layskubo in laysgowraco in laysjarjaro in saliid laysku shubo marka waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin kahadalay u baahan yihiin waayo waxaa anaga doorka aan qaadana waxay tahay waxaan ahaan dhan wasaaradda u dooda xuquuqul insaanka iyo arrimaha qoyska marka waa arin aad iyo aad u baaxad weyn waaye arintaas aad u baaxad weynne waxay u baahan tahay ka hadalkeeda bulshada oo civil society keliya kama hadli karaan dadka wax laga maqlo wax laga dhagaysto go-aamada waaweyn runtii oo kitaabka oo usoo daliilina aayad xadiis waa culimo awdiinka culimo awdiinka ayaan maanta runtii waxyaabaha aan aad doorka u saarna waxay tahay culimo awdiinka waa in runtii tacdiyada maanta dhacaaya ee wax la dhagaysan karo iyo wax la fiirsan karo aysan ahayn inaa aad iyo aad xoogga u saartaan hadday noqon lahayd xagga caruurta hadday noqon lahayd xagga naafada hadday noqon lahayd xagga haweenka runtii waad u jeedaan waxa maanta dhacaaya qof wax looga sheekeynayo ma jirto waxaa maanta imaaday adduunyada dhan waxay noqotay globalization ay noqotay oo wixii maanta wax dhaca daqiiqad gudahooda adiga gurigaagu kugu imaanaya taleefonkaaga gacanta kaysa wax walba ku ogaanaysa qof maanta wax loo sheegaayo ma jirto marka waxaan aad iyo aad ugu bogaadinaya waxay tahay ajiibitaankiina culummada iyo dhammaan civil society-ga iyo dhalinyarada wasaaradda waxaan rajeynaa dad badan oo naga maqana way jiraan ugu soo biiri doono waxaan rajeynaa insha allah in wax badan arrimahan dhibaatadan tacadiyada soo kordhay hadday noqon lahayd kufsiga asagana wuu soo batay maalin kasta cadiyaa la sheegayaa marka hadalka kuma sii dheeraanayo insha allah idinkaa intiisa badan lahaan doono aniga waxaan halka usoo istaaga waxay tahay in aan idiin boogaadiyo oo barnaamijkan aan idiin furo waa mahadsantihiin shirkeenna waa noo furan yahay